bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka idaacadda simba kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada puntland iyo kuwa b s f ta ayaa mar kale ka qaraxay xaafadaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweynaha puntland ayaa kulamo looga hadlayay xaaladda boosaaso la qaatay madaxda ugu sarraysa maamulkaas dowladda maraykanka ayaa ku baaqday in si deg dega loo joojiyo xiisada dagaal ee ka taagan magaalada boosaaso guudiyada doorashooyinka dadban ee dalka ayaa loogu baaqay inay ka fogaadaan laaluush iyo waxisdabamarina madaxweynaha puntland ayaa lagu eedeeyey dagaalka ka dhacay magaalada boosaaso iyadoo la sheegay inuu qaadayo mas-uuliyadda wixii ka dhaca magaaladaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa muddo saddex bilood ahi ku kordhiyey howlgalka midooda afrika ee amisom ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay ka saareen deegaana hoostaga degmada owdhigle ee gobolka shabeellada hoose wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka talyaaniga dowladda soomaaliya iyo talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis afgarad ah oo ku saabsan waxbarashada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya ayaa la kulmay dhigiisa boqortooyada sacuudi arabiya wararka dibadda waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya diyaaradaha isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga u weeraray dalka yemen
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa laba iyo labaatanka bisha laba iyo tobanaad disembar sannadda labada kun kow iyo labaatanka anigoo cabdirashiid maxamuud nuur ayaa saakidii warramaya ee dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii dunida oo fidsan dagaal culus ayaa lasoo sheegayaa in haatan uu ka soconayo xaafadaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xilli shalay dagaal qaraar halkaasi uu ku dhex maray ciidamada puntland iyo kuwa b s f ta oo kal hore agaasimahoodii uu iska diiday xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani dagaal qaraar ayaa lasoo sheegayaa in haatan uu ka soconayo xaafadaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoona ay si weyn xabado isugu adeegsanayaan ciidamada b s f ta iyo kuwa puntland oo halkaasi dirir ay ku dhex maraysay saacadihii lasoo dhaafay dagaalka ayaa waxa uu si toosa u qarxay saakay salaadii subax kadib iyadoona ciidamada kuwa b s f ta iyo kuwa puntland halkaasi ay diriir xoogan ay ku dhex marayso waxaana dhawaaqa rasaasta culus laga maqlayaa gudaha xaafadaha magaalada boosaaso shacab fara badan ayaa saaka aroortii lagu arkayaa magaalada boosaaso iyagoo isaga barakacaya kuwaasi oo ka cabsi qaba in waxyeel ay kasoo gaarto rasaasta culus ay isku adeegsanayaan labada dhinac dagaalkan ayaa waxa uu diiradda saaran yahay in ciidamada puntland ay weerar ay ku qaadeen kuwa b s f ta oo shalay dagaal culus kala hortegay ciidamada maamulkaasi waxaana sababa khasaaro badan lasoo sheegayaa inuu sababay dagaalkaasi labada dhinac u dhexeeyo dagaalka waxa uu dib u bilowday xilli ay socdeen dadaalo lagu doonayo in xiisada halkaasi ka taagan lagu dhammeeyo xal nabadeed waxaana lasoo sheegayaa in khasaaro isugu jira dhimashihii dhaawaca ay ka dhasheen dagaalada ka soconaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari baaqyo kala duwan oo caalami ah ayaa loo jeedinayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee ku aadan in dagaalkaasi ay si deg dega ay u joojiyaan iyadoona la sheegayo in dagaaladaasi xilligan xal aysan u ahayn shacabka iyo weliba dimuqraadiyadda iyo horumarada ah ee deegaanada puntland ay sanadihii lasoo dhaafay ku tillaabsanaysay war qoraal oo kasoo baxay safaaradda mareykanka ee ku leedahay soomaaliya barteeda twitterkana lasoo marsiiyey ayaa waxaa lagu sheegay in ay ku baaqayaan in si deg deg ay loo joojiyo dagaalka ka soconaya boosaaso laguna soo laabto wadada wadahadalka si loo helo wadaxaajood iyo weliba xal nabadeed waxaana sidoo kaleeto mareykanka ay tilmaameen in xilligan aan la aqbari karin in dagaallo ay ka dhacaan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka puntland iyadoo loogu baaqay mas-uuliyiinta sarsare ee maamulkaasi in wadahadal ay ku dhammeeyaan xiisada ka allowsan gudaha magaaladaasi ciidamada hay-adda b s f ta ee ku lugtala dagaalka boosaaso waxaa dhanka tababarka iyo weliba taakulada ka taageera maraykanka inkastoo muddo sanad ahi la sheegayo in taageeradaasi hakad la geliyey waxaana xiisadan ay ka dhalatay kadib markii agaasimihii hay-adda b s f ta ah maxamuud cismaan diyaano uu xilka qaadis ku sameeyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani waxaana uu iska diiday xilka qaadistaasi agaasimihii xilka laga qaaday iyadoo xiisadaasi ay ka dhalatay in si foolka fool ah ay isku dagaalaan ciidamo kala hogaaminayaan amaba ku kala abtirsanaya b s f ta iyo ciidamada sida gaarka kaga amar qaadanaya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxaana lasoo sheegayaa in khasaaro badan oo dhimashadii dhaawac xilligan uu ka dhashay dagaaladaasi ka soconaya magaalada boosaaso madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas axmed cilmi cismaan axmed karaash iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa xalay magaalada garowe waxay ku yeesheen shir deg deg ah oo albaabada ay u xiran yihiin kaasi oo diiradda lagu saarayey xaaladda kasoo cusboonaatay dagaalada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kaasi oo u dhexeeya ama dagaaladaasi uu hormuudka uu yahay agaasimihii xilka qaadista lagu sameeyey ee hay-adda b s f ta maxamuud cismaan diyaano shirka waxaa sidoo kaleeta dhanka qadka telefoon kaga qayb galay suldaanka guud ee beelaha harti suldaan siciid suldaan cabdisalaan suldaan maxamuud cali shire sida ay sheegayaan warar lagu kalsoonaan karo waxaana suldaanka ah oo dadaalo nabadeed wada waxa uu madaxda puntland kala hadlay in xaaladda la dejiyo islamarkaana ay wadahadal ay bilaabaan labada dhinac taasi oo markaasi mas-uuliyiintu ay aqbaleen amaba ka aqbaleen suldaanka waxaana sidoo kaleeta wararka ka imaanaya halkaasi ay sheegayaan in suldaanka xilligan uu la hadlay agaasimihii xilka laga qaaday maxamuud cismaan diyaano ayna isku afgarteen in la bilaabo wadahadal nabadeed balse haatan lasoo sheegayo in xabado laga maqlayo amaba dagaal ugu dhexeeya ciidamada b s f ta iyo kuwa dowlad goboleedka puntland wararkii ugu dambeeyey halkaasi ka imaanaya waxay tilmaamayaan in dagaalka haatan uu soconayo iyadoona hubka noocyadiis kala duwan ay isku adeegsaneen labada dhinac iyadoona khasaaraha rasmiga ilaa iyo haatan aan laga soo saarin oo uu geystay amaba ay sababeen dagaalada ka soconaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka puntland isla wararka arrimaha dagaalada boosaaso ayaan ku guda jirnaay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa lagu eedeeyey dagaalka ka dhacay magaalada boosaaso ee haatan ka soconaya iyadoo la sheegay inuu qaadayo mas-uuliyadda wixii ka dhaca halkaasi weliba dhibaatada soo gaarta dadka shacabka wariya iyaga faysal cabdi faarax ayaa warkan faahfaahinaya
xilli saacadihii lasoo dhaafay dagaal xoogan oo khasaare kala duwan dheliyey uu ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ayaa durbadiiba waxaa soo baxaya dhaliilo xoogan oo loo jeedinayo hogaanka ugu sarreeya maamulka puntland siyaasiyiinta kasoo jeeda puntland ayaa waxa ay si aad ah dagaalkan iyo hurintiisaba ugu eedeeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni waxaana ay sheegeen in aysan fiicnayn in la qaado tallaabo khasaare iyo burbur u horse karta shacabka maamulka puntland oo ay sheegeen in deegaanada puntland oo horey aan looga baranin dagaalo toos ah oo magaalooyinka waaweyn ka dhaca xildhibaan suleymaan faarax ciise oo horey uga mid ah baarlamaanka puntland ayaa nasiib darro ku tilmaamay barakaca iyo colaada ka bilaabatay magaalada boosaaso waxaana uu sheegay in dagaalkan uu yahay mid uu wado madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni isagoo xusay in markii horeba lagu guulda xiisadan si nabdoon iyo wadahadal lagu xaliyo islamarkaana wax laga xumaado waxa uu ku tilmaamay in xalka loo arko qori caaradiisa xildhibaan suleymaan ayaa waxa uu sheegay in dagaalkan iyo xabadaba loo baahan yahay in la joojiyo islamarkaana wadahadal haatan lagu dhammeeyo arinta ka jirta magaalada boosaaso waxaana uu madaxweynaha maamulka puntland uu ku eedeeyey in dagaalkan isagu uu hurinayo isaga oo sheegay in mas-uuliyad wax kasta oo soo gaara shacabka uu qaadanayo madaxweynaha puntland walaa horta mas-uuliyadda lama wada lahan cidda mas-uuliyadda loo dhiibtay ee mas-uuliyadda dayacday ee ciidamada puntland boosaaso isku laanaysa ee xukuumadda madaxweynuhu ugu horeeyaa mas-uuliyadda leh barakaca shacabka maanta ma bilaaban ilaa maalinkii boosaaso madaxweyne deni uu ku bilaabay in ciidamo ku guro baraka u waasocday cabsi baa jirtay welwel baa jirtay wax maanta dhacay foosh xun laga baaqsan karay runtii imika xun ka bixinaysa boosaaso iyo guud ahaan puntland baa dadka laga welwelqaday arrintiina way dhacday mas-uuliyadda arrintaas lama wada lahan waxaa leh madaxweyne sirida ida hal hal kale maantay oo aan ahayn shacabka boosaaso ha isdifaaca madaxweyne siriid waxa uu wado kor baa loola hadlay hoos baa loola hadlay boosaaso nin aan ka naqayn oo u tirayn oo ku abaarta maxay way muuqdaa shacabka boosaaso waxaa la gudboon inay sharafkooda iyo qiyamkooda iyo maatidooda iyo hantidooda difaacdaan wax kale oo maanta meesha yaalla ma jiro ciidamada b s f waa ciidamadii shacabka waa ciidamadii boosaaso ilaalinayay waa ciidamadii ka hortaagnaa cadowga labada buurood booso usoo galay si ay booso u qabsadaan in la dhaho b s f baa la burburinaya waxay ka dhigan tahay puntland baa la burburinaya shacabka boosaaso inay difaacaan maayo maanta tala kale wataa lamid ciidamada dicka xaruntoodii bay joogaan xaruntoodii bay ku sugan yihiin kalkal amni ma samayn howda magaalada ma samayn amni darada magaalada nimankii hor taagnaabay ahaayeen nimanka ka qayb qaadan jiray ama lagu batay ama hadda ka qayb qaadanaya maaha ciidamadii laga soo saaro furinta tukada ciidamadii laga soo dejiyey buraha galgala ciidamadii daraawiista ahaa ee puntland ee difaacaas loo jiray xaduudaha iyo dhulka khatarta ah ee macalliga puntland ay ku sugan yahay baa lasoo raray boosaasaa la keenay muddadii ay joogeen dhibaato shacab bay wadeen cabasho badanoo shacab baa jiray dhibaato iyo culays baa dadka lagu waayey khalkhalgelin iyo cabsigelin baa dadka lagu waayey ciidanka bs f meesha saaka lagu weeraray waa xaruntii b s ma ahan ciidanka b s f inay weerareen ama dulaan aadeen xaruntii b s f baa lagu weeraray xarku waxay uleeyihiin cirdigooda iyo sharafkooda iyo nafsadooda isku hayaan shacabkooda adeegooda
kastaba ahaatee hadalka xildhibaanka ayaa waxa uu kusoo aadayaa xil magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland uu si rasmi ah shalay toole uga bilowday dagaal toosa u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan maamulkaasi puntland waxaana wararku qaar ay sheegeen si aadan loogu dhaleeceeyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni inuu bixiyo amarka dagaalkaasi uu ku bilowday
waa mahadsantahay faysal golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa muddo saddex bilood ahi waxa uu ku kordhiyey howlgalka midooda afrika ee amisom wariyahayaga cabdiraxmaan koronto ayaa warkan faahfaahinaya
howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom ayaa laga yaabaa inay helaan saddex bilood oo dheeraad ah ay ku joogayaan soomaaliya si ay wakhti u siiyaan dhinacyada ugu wada xaajoodaan mustaqbalkooda fog haddii golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu codeeyo habeenka arbacada ah qaraarka saddexda bilood ee lagu daray amisom oo wakhtigooda uu ku egyahay soddon iyo kooda bisha desembar ayaa loola jeedaa in laga fogaado wakhti gaabis oo ku yimaada howlgalka midooda afrika amisom ee soomaaliya iyo la wareegitaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed goobaha ay ka baxayaan ciidanka amisom iyadoo soomaaliya iyo midooda afrika ay ku mashquulsan yihiin dhismaha mustaqbalka soomaaliya waxay ka dhigan tahay in shan iyo tobanka xubnood ee qaramada midoobay ay fasaxaan joogitaanka amisom ilaa ugu yaraan bisha maarso ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka ee soo socda si ay u sugaan heshiis rasmi ah oo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo midooda afrika oo ku saabsan in howlgalka amisom ee soomaaliya lasii wado dhaqan ahaan qaraarka noocan oo kale ah wuxuu gudbi karaa haddii mid ka mid ah shanta xubnood ee joogtada ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida faransiiska mareykanka ingiriiska rushia iyo jina ay diidaan diidmada qayaxan sidoo kalena ugu yaraan sagaal xubnood ee ayidaan amisom afar iyo tobankii sane aynu soo dhaafnay waxay joogeen soomaaliya waxayna ka qayb qaateen dagaalo lala galay al-shabaab oo lagu guuleystay amisom waxay ka kooban tahay kenya ethoobiya burundi uganda jabuuti waxayna soomaaliya ay soo cagadhigteen sanadkii labada kun iyo toddobadii markaas oo gacanay ka geysteen sidii loo dhisi lahaa dowlad kumeel gaar oo xilligaas jirtay dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay aaminsan yihiin in amisom ay ka weecdeen waddadii loogu talagalay ee ku aadanaa howlgalka amisom iyadoona ka gaabiyey dagaalka lagula jira al-shabaab inkastoo tobankii sano ayna soo dhaafnay ay ku guulaysteen in al-shabaab ay ka saaraan deegaano badan ay kaga sugnaayeen gobollada dalka soomaaliya sida shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo qeybo ka mid ah magaalada muqdisho waxaa lagu xasuustaa sidoo kale in gacan weyn ay ka geysteen sidii al-shabaab lagala wareegi lahaa dekadda weyn ee magaalada kismaayo horaantii sanadkan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa kordhiyey muddada howlgalka amisom laga bilaabo february ilaa iyo bisha desembar laba kun iyo kow iyo labaatan si loogu ogolaado in laga doodo mustaqbalkooda waxaana tani la sheegay inay ku jiri karto dib u eegista fikradda howlgalka amisom ee conobos loo yaqaano ee midooda afrika iyo soomaaliya haddii arrimahan si fiican u dhacaan waxay ahayd in go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey si deg deg ah loo gaaro islamarkaana waqti lagu daro howlgalka midooda afrika amisom ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa sidii ciidankeeda ila wareegi lahaayeen amniga soomaaliya iyadoona amisom dhowr jeero hore ay ku celcelisay inay diyaar u tahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku wareejiso ammaanka dalka dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay aaminsan yihiin in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aysan weli loo diyaarin sidii amisom ay kala wareegi lahaayeen amniga dalka sidoo kalena weli ay jirto khatarta al-shabaab ee ku aadan in ay mar kale ila wareegaan saldhigyada ciidanka amisom ay faarujinayaan
ciidamada xoogga dalka soomaaliyana waxa ay sheegeen in dagaalamayaasha al-shabaab ay ka saareen deegaano hoostaga ah gobolkaasi shabeellada hoose ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaana guutada gorgor ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dagaalamayaasha al-shabaab ay ka saareen deegaano hoostaga ah degmada owdhigle ee gobolka shabeellada hoose ciidamada waxa ay u jihaysteen deegaanada kale ah shaamgare mubaarag iyo jawaaryari halkaasi oo meelo ka mid ah ay ciidanku oo iskacaabin ay kala kulmeen dagaalameel ka tirsan al-shabaab waxa ay war qoraal oo kasoo baxay taliska ciidanka xoogga dalka gaar ahaana guutada gorgor ay sheegeen in talaxaqiisan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab in looga dilay deegaanka shaamgare halka toddoba kalena la gaarsiiyey dhaawacyo halis ah sida ay tilmaameen saraakiisha ciidankaasi waxaana sidoo kaleeto taliska ciidanka guutada gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed ay shaaca ka qaadeen in ciidamadu ay xilligan kaabiga ay ku hayaan deegaano kale oo dagaalamayaasha al-shabaab xilligan ay haystaan iyagoo tilmaamay in howlgalladan ay maalmaha soo aadan ay sii wadi doonaan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka talyaaniga xilli dowladaha soomaaliya iyo talyaaniga ay kala saxiixdeen heshiis isafgarada oo ku saabsan dhanka waxbarashada waryahayaga cabdinaasir xasan cabdi ayaa warkan faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya cabdi saciid muuse cali oo safar shaqo ku jooga caasimada room ee dalka talyaaniga ayaa kulan la qaatay dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga luuji dimayo kulankan ay yeeshee wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo talyaaniga ayaana ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal ee soomaaliya iyo talyaaniga labada wasiir ayaana kulankooda diiradda ku saaray adkeynta xiriirka taariikhiga ah iyo iskaashiga dheef wadaaga ee ka dhexeeya soomaaliya iyo talyaaniga kaas oo ku qatama dhinacyada diblomaasiyadda waxbarashada iyo dhaqanka wasiir cabdisaciid muuse cali ayaa dhigiisa dalka talyaaniga u fidiyey martiqaad ku saabsan inuu booqasho ku yimaado muqdisho si loo dardargeliyo iskaashiga iyo waxwada qabsiga soo jireenka ee labada dal isaga oo wasiir luuji dimayo oo aqbalay casuumaadaasi ku aadan inuu caasimada muqdisho uu yimaado dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdi saciid muuse cali ayaa magaalada rome waxa uu heshiis is-afgarad ah kula saxiixday madaxweynaha hay-adda medor leonardo foundation marco minity si loo xoojiyo xiriirka iskaashiga labada dal ee tacliinta sare iyo dhaqanka heshiiskan is-afgaradka ayaa ku saabsan in labada dhinac ay iska kaashadaan horumarinta tacliinta sare iyo dhaqanka iyada oo ardayda shaqaalaha dowladda iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed loo fidin doono deeqo waxbarasho iyo tababaro sare oo ay ku qaadan doonaan dalka talyaaniga munaasabada heshiiskan is-afgaradka ah lagu saxiixayay waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga luuji dimayo iyo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey safar shaqo wadanka kaga maqnaa isagoona dhowaan ka qeybgalay shirka toddobiyi tobanaad ee ururka iskaashiga islaamka ee loosoo gaabiyo o i c kaas oo ay ka qeybgalayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka islaamka ee ku midoobay ururka kaasi oo ka dhacay caasimada bakistan ee islaamabad
guddiga doorashooyinka dadbanna waxaa loogu baaqay in markaasi ka fogaadaan laaluush iyo waxasdawmarin xilli walaac badan laga muujinayo hanaanka iyo habka loo wajahayo doorashada xubnaha golaha shacabka ay haatan doorashadooda ay ka soconaysa guud ahaan dalka soomaaliya ayaa waxaa issoo taraya walaacyada kala duwan iyo dhaliilaha loo jeedinayo xubnaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya waxaana guddiga xilligan loogu baaqay in ay ka eexdaan amaba in ay eex la-aan ay sameeyaan hanaanka doorashooyinka oo ay si huufan ay xilligan dhexdhexaad uga naqdaan waxaana nabadoon cali deeri oo ka mid ah siyaasiyiinta sida gaarka kaga faallooda arrimaha soomaaliya oo ra-iis gaarsiiye raad yaasiin bay muqdisho ku nuxnuucsaday in xilligan laga maarmaan ee tahay xubnaha guddiga doorashooyinka dadban ay ka shaqeeyaan sidii dalka ay doorasho hufan kaga dhici laheyd isagoo ugu baaqay in laaluush aysan qaadan oo aysan danta ummadda soomaaliyeed lacag ku bedelanin waxa uu dhanka kaleeto siyaasiga dowladda federaalk soomaaliya uu ugu baaqay in si deg deg ah doorashooyinka xubnaha dowlad goboleedyada ay ugu booriyaan inay doorashooyinka xubnaha golaha shacabka dowlad goboleedyada aan bilaabin ay si rasmi a u bilaabaan si dalka marxaladda haatan ugu jiro uu baxo anigaan leeyahay guddiyada doorashooyinku shaqaoy soomaaliya khaasatan dalka soomaaliyeed waa layn doortay waxaan leenahay corruptionka laaluushka intaas inay ka dheeraadaan anugu baan ujeedaa iyo ninjaaleysiga waxaan kaloo leeyahay dowladda federaalka wuu doorashada soo dedejiyo sababtoo ah koroshinka iyo kursi xiriintana ha la iska daayo haddaama haddaan sharciyo toosan la helin dadka iyo dalku islamidu noqoa wallahi khilaaf khilaaf markasta waa iska taagan laakiin hadday soo laabtaan dalka iyo dadka iyagaa burbur ciddii khilaaf keenta oo wixii lagu heshiiyo hadda waxaa adeerka oo jiitanka oo waktiga dheer qaatay haddana in tushiga la geliyo khilaaf la geliyo ninkii keena ayaday aabba noqo aabba ayaday leedahay dalkaana cid xoog cid xoog iyo muqtaraf iyo iyo qori caadada isku haysa karta labaad odayaasha anaku dowladda odayaasha anaku dhaqanka ka mid mahay inkastoo doorka odayaasha ay ku lahaayeen shacabka soomaaliyeed khaasatan dowladda mugdi la geliyey waxaa loo baahan yahay waxay dalkan dadkan ay u shaqeeyaan waa shaqaale dowladda iyo madaxweynuhu waa shaqaale waxaa la rabaa ganacsatada aqoon-yahanada odayaasha dhaqanka waxgaradka inay arrintaas ay u foojignaadaan aysa wixii ka yimaadana ay go-aan masiiriya ka qaataan adeerow anaka odayaal odayaalaan nahay doorka anagu waxay odayaalnimo iyo iyo daanaasib iyo in adeerow iyo walaalow iyo wixii aan wax ku xallin jirnay maanta dowladaan door ba kuma lihin doorkeeda waxa waaye ragaa gacanta ku haysta doorkii dhaqankala faraha kala baxaan la cid ay u ogol yihiin anugu maana arkin haddaa sidaa rabo waxay u yeelayn sidaa rabana ogaanka ayagu uusan noqoyn waa nala diid odayaal ayagu meelahaas ka soo aruursadeen waa haystaan alxaasi warkii oo kooban waxaa miidiya ka baxayaana waxaan kuu sheegaya hadeer maane annagu waxaan rabnaa dal labaatan sano maalmo maalin qorikudhiiba qorikudhiibkii ninkii ka baxana isagaa rabo ceelku ka cabaasa la weydiiyaa ay ka odayaanna maxaa madaxweynaha iyo xukuumadda ayagaa laga rabaa inay waxgo-aan wada qaataan kana hordhici maayo hadda way dhilaayeen
guddaan dhegeystayaal warkii caalamka ah oo saaka aad kala socoteen raadi yaasiinba ee muqdisho waan dhegeintaa cidda wararkayagu ay segaan waxay dib kaga baaran karaan booga dhanka internetka aan ku leenahay nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا ورني وقور ما تمد دبدان بكو اوغاي انا شليا امد شل ما تمد آه.
الحمد لله مرقى حلي هذه الدار حي وحنا مغلاه سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محبن اليوم اذا عذبوا هاي سيمبا عليرا مقعد سيمبا اللي واحد ساعة عد كذا ولا كسا وينك sasa simba na kuja raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhexayso ujeedada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka hawsha bulshada ay u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka